isbitaalka maal waxaan soo booqanay dadka ku jiro dhaawaca runtii waa dad u baahan daryar gaara u baahan marka hore waxaan u mahadcelinaynaa dowladda turkiga oo berrito dayaarad keeni doonta oo dadka dhaawacyadoo aan halkaa wax loogu qaban karin ee u qaadi doonta dalkeeda kusoo daaweyn doonta runtii aadaan uga xunnahay annaga ka baarlamaan ahaan in ay soo nonoqdaan waxyaabo noocan ah oo qarax dad waxba aan galabsan